tiyaatarka fanaaniinta soomaalidu oo dhan baa iska leh waa hooyiga dhaqanka waa muraayada dalka waa meesha laga daawado ummaddaannu maxay tahay weye tiyaatarku ummaddaannu maxay tahay meesha loo gudbiyo weye meesha tan dhaqanka soomaaliya loo gudbiya waxaa soomaalidu ahayd waxaan ka xumahay tiyaatarkii saas ahaa oo mas-uuliyaddiisa ka mid wixii ka mid ah dhibaatadiisa mas-uuliyaddiisa aan ka mid ahay in maanta anoon ogeyn annagoo fanaaniinta ogeyn in la iibiyo tiyaatarkii qaranka soomaaliyeed in ganacsada laga iibiyo ayay maan taaganta ma yeelayno waxaa kaloo la yaab leh wasiirka warfaafinta brofesor dubbe warqad buu qoray baraha bulshadoo idinku jirta wuxuu ka hadlay baarka oo dayactii yar lagu samaynayo iyo meel bannaan oo laga dhisaayo guri weyn oo madaxdu ay ku nasato madaxdu ay ku nasato waxa weeye nasasho ka hor meeshan ummadda waxay ugu fadhiday qiimo waxay ugu fadhiday waxa weeye ummaddaa laga hanuunin jiray ummaddaa wax looga sheegi jiray martidaa lagu soo dhowayn jiray waxa aan nahay dalka soomaaliya wuxuu yahay adduunka dadkii maanta marka in la hawaysto shubana uu yidhaahdo waan iibsanayaa dubbana uu yidhaahdo maxaa laga dhigsayaa guri weyn makhaayad casriye ah iyo meel madaxdu ay ku nasato oy amni ku hesho qoraalka waa laydiin qaybinayaa waxaasaa ku qoran markii ummaddii ay dhisatay tiyaatarka dhismihiisa iyo xarumaha dhaqanka ee dhinacyada ka xiga sida maktabadda iyo madxaf dowladu qarash kuma bix ummadda soomaaliyeeda hantideeda gelisay dadka soomaaliyeeda xooggooda ku dhisay waxaad ogeydeen shaqaalaha wasaaradaha maalin walba wasaarada ku qornaa jirta wixii ummaddu ay dib u dhisatay oo ay badbaadsatay maanta in korkeenna lagu gado la yidhaahdo waa la kareeyey labaatan sanaa la kareeye la yidhaahdo wax la aqbali karo ma dukumiintigaa saxaafaddu waa haysataa waxaa ku qoran gabadha shirkadda lagu sheegay oo laga kareeyey hadday dhimato dhaxaltooyadeeda alaha ku qoran halkaasay maraysaa dhaxaltooyadeeda ale hadday dhimato ayaa ku qoran waraaqdaas maanta haddii alla kuu ronyaha dalkii soomaaliyeed in la xaraasho oo xildhibaan lagu raadsho xil lagu raadiyo haddii alla kuu ronya lagu tartamo ayay maraysaa murtida waa la ijaari waa maqli waa la gadi waa maqli waa la ijaari rabaa waa maqli waa la gedi rabaa waa maqli dulaaliina ku jiraan waa maqli warqadaa loo saxiixi waa la aqbali waa maqli hal su'aalan weydii marka waxaa idhi masaajidka ma ku jiraa asaaba kowka ayaa layidhi masaajid ma gadmaa innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun masaajid ma gadmaa qofka oo hadda la rabo laf jaban in loo duugo ama mas aan dilnayn geedka loo saaro khafta la rabo masaajid ma aa hotelka dhisay adi ma dumiyey hotel maa ka dhisay ma hotel maa ka dhisay jawaabtaada la soo bax haadhe haadhe waaba tiri si dadbanaa u tiribe si dadbanaa u tiribe waa hooygii dhaqanka waa hooygii murtida waa hooygii ummadda soomaaliyeed waa muraayadii dalka difaacda ummadda soomaaliyeed ee difaacda cidaad u fadhisaan ma jirto laba boqol iyo konton doolar ayaa bishii lagu kareeyey baa leyii war annagaaba bixin karna intaas maxaa annaga naloo weydiin waaya waxaa la soo maray soddon sano oo burbura oo waddankaasu baaba'sanaay maalina lama hawaysan tiyaatarka waxa maanta loo hawaystay soo cilmi kale maahan iyo dadka naloo keeno hoog iyo ba'ah anugu dowladda soomaaliyeed haddii aan dube iyo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo shube haddaan afar iyo labaatan saac jeebba lagu dhufan dowladda waa ka soo horjeesanaya shalna anaa u bannaan baxay maantana anaa ka hor imaanaya kaligay ummadda dhanna waa ay raacaysaa